waxaan runtii mahad u soo jeedinayaa iyo bogaadin taliyaha ciidanka booliiska ku-xigeenadiisa saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka booliiska somalilan waxaan runtii uga mahad celinayaa sida ay ugu feejigan yihiin qarankan iyo ilaalintiisa siday habeen iyo maalinba ugu soo jeedaan in bulshada reer somalilan ay ku noolaadaan nabadgelyo iyo muxuu ahaaye nabad inay ku noolaadaan waa laga yaabaa noloshu maanta halkay marayso in waxyaaba naga dhiman yihiin haddaanu nahay wasaaradda daakhiliga laakiin waxaanu ku dadaalaynaa inaanu mar walba garab soconno oo inaanu ka dheerayno mooyaane annaan ka dambayn baahida bulshada reer somalilan ay u qabto amniga halkan waxaa aragtaan baabuur dhowr iyo labaatana oo ah baabuurta loogu talagalay waxyaabaha degdega ah si ay u badbaadiyaan nafaha iyo nolosha shacabka reer somalilan si qof waloo degganiba uu u heli karo in haddii ay wax ku yimaadaan inuu yahay baabuurtaa iyo ciidankaasi wehelka shacabka uu yahay meel kastoo uu joogo waxaanu runtii ku dadaalaynay oo aanu ku dadaalnay in qofku si shaksi ah uu baabuurtaa kii alla kii uu doono number kaga yaallo nine nine ku dhinaca kaga yaallo inuu isagu dalban karo waxyaabaha runtii aanu ilaa imika weli xalkeedii raadinayna waxaa ka mid ah dhallinyarada reer somalilan ee faraha badan leh mar haddii nambarkii nine nineka qof waliba telefoon sito waxay dhallinyaradu bilaabeen inay ka xaraabaystaan ama ay ku qoslaan markay arkaan nambarkii ay direen oo dabeedna baabuur iyo rag muxuu ahaaye ciidan ahoo labisan oo qoryahoodio diyaara inay hortoodii soo maraan halka ay telefoon ka direen dabeedna ay waxbaba waayaan wax dhibaataysan oo aan buuqna jirin ahaa inankaa yare bal ku tijaabinaya keliya inuu ciidanku u dhega nugul yahay telefoonnada shacabka tii waxay nagu keentay khalkhal fara badan runtii waxay nagu keentay habeen iyo maalinba in baabuurta ay yaacayso oo meele aan waxba ka jirin looga yeedho dhallinyarada weeye weliba hablaha maaha waa inamada waxaan jeclay imika inaan idhaahdo meesha laydinka soo diro haddii inani u dhowday ag marayso haddii qofka la garan waayo inuu qof weyn yahay in la yidhahdo inanima kugu dhowday iyadaan been sheegaynine oo laadir waxaa inaan ku sheegayaa madnabaa mise waa been waata waddada maraysa ag maraysa halka looga yeedhay baabuurta waxaanu se isku dayi doona inanu nidaamkaa hore nidaam ka casriyaysan inaanu u gudubno oo aanu ku kala saarro qofka beenta sheegaya ee isaga yeedhaya baabuurta iyo qofka kurunta sheegaya oo aanu ogaanno telefoonka laga soo diree beentaa marka meeshii la tago dabeedna ciddii lahayd loogu tago meel kastoo uu joogo oo muxuu ahaayey qalab lagu hago oo gurigiisa loogu galiya halku taagan yahay dabeedna ay noqoto haddii aanu isagu samayn ama ilmihiisu sameeyey in ninka weyne mas-uulka telefoon kale xabsi iyo xadhig muxuu ahaayey lagu sameeyo oo uu mutaysto si kuwa dambe ay uga waantoobaan waayo baabuurtani waxay diyaar u yihiin heegan u yihiin inay waxa runta ee shacabka dhibaatada kuha inay qabtaan laakiin in film laga dhigto oo lagu cayaaro uma baahnaa wakti baa ku socda kharash baa ku socda shidaal baa ku socda marka in waxaasu aynu khasaarayno looma baahna ta labaad biliiska waxaan leeyahay shacabka waxaan horta leeyahay had iyo jeer way jiraan ciidamadana way kala qaybsan yihiin dhowr darays bay kala leeyihinoo halkana mandarka halkan ka muuqdaa kuma jiraan ciidanka aararyuda la yidhaahda wax gaara baa isaga loo tababaray oo difaaca qarankaa iyo bulshadiisa ah waxaase laga yaabaa ninka iminka halkaa taaganee qafilan ee kor iyo hoos qafilan ee muxuu ahaayey marka uu shaqadiisa gudanayo inuu aalaryudu ekadaaba laga yaaba dabeedna uu yidhaahdo magaaladii waxaa dhex yaacaya aararyu horena waan u sheegnay aararyudu wax gaara baa loo ayaa ayaa qarankan u samaystay ciidamaduse way muuqaalo badan bay leeyihin taa waxaa le hor dadku inaanu sas qaadin tan labaad waxa weeye ciidanka booliisku waa saaxiibka bulshada booliiska waxaan kula dardaarmayaa inay shacabkooda ilaaliyaan halkaa waxaa taagan nimaan bursidan nimaan sidan qori oo sita gaashaan iyo ul waxaanu ugu tala galnay in marka hore shacabka ay qolada allah ay qoladaas ka hor tagto haddii arrinku ka sii xumaado waxa daba taageen qaar qoryo afdhaadheer leh oo afkooda weyn oo loogu tala galay gaas maaska ama tiyar gaaska waxaan la yidhaahdo waxaa ku xiga oo inkastoo gaabo badan imika weli naga maqan yihiin waxaa ku xiga kuwii haystay xabbadda nool waxaanu jeclaanu hello tii rabarka ahayd intaa waxaa laysu daba dhigaya iyo gaadiidkii intaa waxaa laysu daba dhigaya in la ilaaliyo nolosha shacabka cidda se ku soo dhex dhuumata ama damacda inay halis geliso nafta bulshada iyo ta ciidankaba waxaa xagga dambe jooga qaar aan kaga soo jelayn baa jooga oo xabbaddii nololeed ku hubaysan oo loogu talagalay inta ujeeddada xun leh dadka hore waxay ka yaacayaanba budhubaadida iyo muxuuha iyo ninka askariga ee budka sita kuwa ujeeddadu ka fog tahay inay muujiyaan waxa ay doonayaan waxay ishaleeli doonaan raggaa ee muxuu ahaye dambe ee dhufayska u dambeeya ku jira waxaan leeyahay booliiska sidii laydiin tababaray inaad nafaha intii aad badbaadin kartaan badbaadisaan shacabkana waxaan leeyahay booliisku waa inamadiinnii waa askartiinnii waa kuwa habeen iyo maalinba idin ilaaliya inaydaan u qaadan cadow ee aa u qaadataan saaxiib dhow inay idin yihiin oo ay bulshadiinna ka soo baxeen oo ay diyaar u yihiin inay idin muxuu ahaye idin laliyaan waxaan leeyahay halkan saaka waxaanu qaybin doonnaa baabuurta qaarkood waxaanu u qaybin doonnaa gobollada dhammaan inta laamiyada leh ee marka laga reebo kuwii aan hore u siinay bishii hore sida boorame iyo gebiiley iminkana inta kale ayaa muxuu ahaay loo qaybin doonaa balesaabada nasiibka oo helay laamiyadu gaadhana way kaxaysan doonaan baabuurtooda haddii la yidhaahdo darawalintana iyagaa la iman doona waxaanu jecel lahay in gaadiidkaas la ilaaliyo isla markaana si sida ugu quruxda badan ay u gutaan howlahooda aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu